agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuune ayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ugu baaqay inay dibwaeegis ku samayso xeerka shaqaalaha si loo ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha agaasimaha ayaa sheegay in hay-adaha intooda badan aysan dhowrin xuquuqda shaqaalaha loona baahan yahay in arrintaasi wasaaradda wax ka qabato halkan waxaan rabaa inaa uga faa'iidaysa fariin ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inuu gaabis weyn ka jiro xagga shuruucda iyo siyaasadaha ku saabsan arrimaha shaqaalaha sababta waa dareemi kartaa xeer la dejiyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii in ilaa iyo hadda lagu maamulo shaqaalaha soomaaliyeed uu wakti fog yahay iminkii haatanna la qaatay systemka federalism-ka ah marka waxaa la rabaa si ay xuquuqdooda u helaan shaqaalaha ama muwaadiniinta reer jubbaland wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu inay ka shaqayso siyaasado iyo shuruuc la jaan qaadi kara xilligan la joogo iyo xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha marka la leeyahayna looma jeedo keliya shaqaalaha ka shaqeeya laamaha dowladda ee waxaa loo jeedaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya waxa weeye qeybaha kala duwan run ahaantii tacadiyo tiro badan baa wuxuu ka dhex jiraa oo lagu xadgudbo xuquuqda shaqaalaha ee brivate companyeska ka shaqeeya dowladda laftirkeeda dowladda oo kale guddiga shaqada iyo shaqaalaha jooga oo aada iyo aada uga shaqeeya run ahaantii xuquuqda shaqaalaha sidoo kale wasaaraddii ayaa joogta oo door weyn qaadata laakiin wasaaradda laftirkeeda inay ku dartaan rabnaa brivate sectorka iyo sida laftirkooda xuquuqdooda loo ilaalin lahaa dadka shirkadaha ku shaqeeya salariga ay qaataan ma isku dhigmaan qof subaxii yimaada toddobada subaxnimo ilaa toddobada habeennimo shifti aan gelin baa laga yaabaa ama shiftigiisu saacadihii sideed saac wixii la sheegi jiray xilligii shaqada run ahaantii waqti ka dheeraada howlahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay wasaaraddu inay isku baalans garayso shuruuc iyo siyaasade laga dejiyo annaga wasaaradda cadaaladda haddaan nahayna garab baan ku siinaynaa wasaaradda arrimahaas in waxa weeye la helo shuruucdii lagu hagi lahaa iyo siyaasadihii lagu hagi lahaa arrimaha shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda jubbaland dhammaan inay helaan xuquuq shaqaalaha meel walba ay joogaanna waa arrin ru'aantii bogaadin mudan hirgeliyo xeerka shaqada iyo shaqaalaha si shaqaalo walba xuquuqdiisa loo ilaaliyo helidda sharci dhammaystiran oo lagu ilaalinayo xuquuqda shaqaalaha ayaa mid muhiim u ah qof kasta oo markaasi shaqaale ah